waxaana wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya ayaa waxaa soo diyaariya islamarkaana soo jeediya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi iyadoo maalinnimadii shalay magaalada muqdisho uu ka furmay kulan ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada dalka ayaa kulankaasi maanta waxaa hareeyey sida ay ku soo warramayaan saxaafadda ku sugan gudaha magaalada muqdisho isqaqabsi aad u baahsan kaasi oo ugu dambayn sida la tilmaamayo uu dibadda uga baxay kulanka cabdiweli gaas oo ah madaxweynaha maamulka puntland ee soomaaliya haddaba ka bixista uu ka baxay kulanka sidee ayuu saamayn ugu yeeshay kulankaasi haye iyo weliba su'aalo badan oo la xidhiira sababta isaga uu kulanka uga baxay ayaa waxa aan si toosa uga waraysanay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo guud ahaan arrimaha ku weegaarsan shirkaasi iyo weliba waxaa laysku haysta haatan si toosa uu ula socday isagoo ku sugan isla magaaladaasi muqdisho haye kaafi cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa ka socda shirka wadatashiga ah ee looga hadlayo hiigsiga cusub ee soomaaliya ee laba kun iyo lix iyo toban iyo waxa dhici kara markii la gaaro sanadkaas shirkan waxaa ka qaybgalaya madaxda maamul goboleedyada iyo weliba madaxda dowladda federaalka soomaaliya xubnaha beesha caalamka iyo weliba xubnaha dowladaha kale ee taageera dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya maanta waxaa hareeyey shirka khilaaf kadib markii puntland ka carootay shirka madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasna uu isaga baxay shirka taasoo ugu dambeyntii keentay in waqti badan arintaas lagu lumiyo qaabkii loo soo celin lahaa xubnaha puntland ka socdo shirka loogu soo celin lahaa inkastoo ay ka biyadiideen puntland ayaa ku handacoonaysa in dowladda federaalk soomaaliya ay xadgudub ku sameysay qodobo dastuuri ah sidoo kalena ay jebisay sidoo kale puntland ayaa ku handacoonaysa inaan wado sharci aan loo marin dhismaha maamul goboleedka galmudug oo cabdikariin xuseen guuleed oo madaxweynaha ka yahay waxaana madaxweyne gaas oo kasoo horjeestay sharci ahaanshaha maamulkaas iyo in maamulkaasi uu ka qaybgalo shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee hadda muqdisho ka socda xubnaha beesha caalamka ee shirka muqdisho ka qaybgalayay ayaa madaxda soomaalida cadaadis badan ku saaraya in ay hal mowqif yeeshaan hal meel isugu yimaadaan sidoo kalena ay wada go-aamiyaan waxa dhici kara markii la gaaro laba kun iyo lix iyo toban waxaana xubnaha beesha caalamka maantao dhan kulamo gaargaar ah ay la qaadanayeen madaxda maamul goboleedyada iyo weliba madaxweynaha puntland oo asagu si gaar ah meel ugu sugnaa oo ka baxay shirka halka uu ka socday iyo weliba madaxda kale ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana kulamadaas oo dhan ujeedkoodu ahaa in laysku soo dhoweeyo madaxda soomaalida si ay mowqif cad ay kaga qaataan wadada loo marayo markii la gaaro laba kun iyo lix iyo toban iyo qaabka doorasho nooca ay doontaba ha haatee ay kaga dhici karto ay kaga dhici karto soomaaliya marka laga soo tago maamulkaasi puntland ee isaga baxay shirkana maamul goboleedyada kale wax ka baxay ma aysan jirin sida maamulada koonfur galbeed jubbaland iyo galmudug dhammaantoodba shirkan si toos ay kaga qayb qaadanayeen arinta kale ee muhiimka ay jirta waxay tahay in maamul goboleedyada puntland iyo jubbalandba in muddo ah oo khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya puntland waxay horey ugu eedeysay dowladda federaalka in waddo aanan saxnayn loo maray dhismaha iyo abuurista guddiyada ay ka mid yihiin guddiga doorashooyinka guddiga dib u eegista dastuurka guddiga sameynta xuduudaha jubbaland sidoo kale saddexdaas guddi dhismahooda way kasoo horjeesatay sidoo kale dowladda soomaaliya iyo jubbaland waxay ku muransanaayeen dhismaha ee baarlamaanka maamulka jubbaland arrimahaasoo dhan iyadoo ay taagan yihiin ayaa shirkan uu ku soo aaday inuu magaalada muqdisho ka dhaco marka hadda waxaa si weyn isha loogu hayaa shirkan oo lagu waday in galabta lasoo gabagabeeyo ilaa hadda aan lasoo gabagabeyn xilliga lasoo gabagabey doono oo aada loogu badanayo maalinta beri inay noqoto iyo weliba waxa ka soo baxa oo madaxdan soomaalida ee hadda isugu yimid ay wada gaaraan baarlamaanka soomaaliya iyo xubnaha golaha wasiiradaba ay horey si wada jira uga shaaciyeen in laba kun iyo lix iyo toban marka la gaaro dalka soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah wixii kusoo kordhaa marka arrimahan oo dhan ee dhegeystayaasheenna warbaahinta wadajir ee meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan ee waan la soo socodsiin doonaa
horta yaa awoodale ya abuurideenale ajasheen ayaa jara
haddii aan islaan nahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jeclaayo allah ka cabsigii meeqe sidaa eegaan nahay haddaan laynaba tumin ayaan baynu leenahay istaafuru la dhahaye ayaan baynu leenahay istaafuru la dhahaye ninka ugu indheerba ah, mm, dadka ugu ayaan daran ninka ugu indheerba ah, mm, dadka ugu ayaan daran ya adduunya bixin kara ya arwaax wax siin kara qofna ebeer ka dhigi kara